cabdikariin xuseen guuleed oo ah madaxweynihii hore ee maamulka la baxay galmudug ayaa shaaca ka qaaday in dowladda federaalka ay marayso xaalad fowdo ah oo halisteeda leh cabdikariin oo muujinaya walaaca uu ka qabo xaaladda ay marayso dowladda federaalka ayaa waxaa qoraal uu soo saaray ku tilmaamay in marxaladda ay hadda ku sugan yihiin ay tahay mid aan laga aamusi karin waxa uu xusay in khataro amni iyo kuwo siyaasadeed ay dhex maquuranayso dowladda federaalka kuwaas oo maalinba maalinta ka dambaysa cirka isku sii shareeraya marka la fiiriyo tirada ciidamada ay dowladda federaalka haysato ma ahayn in loo baahdo ciidamo qabiil ayuu yidhi mar uu milicsaday guulihii isxigxigay ee ay mujaahidiinta al-shabaab ka gaareen furimaha dagaalka kuna qabsadeen degmooyin iyo deegaano muhiim ah oo dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya ayaa waxa uu xusay in ku dhowaad toddobaatan kun oo ciidan islamarkaana dowladda federaalka mushaar siiso ay ku fashilmeen ee inay ka adkaadaan ciidamada mujaahidiinta cabdikariin ayaa isagoo sii ambaqaadaya hadalkiisa ku wajahan xaaladda cakiran ee ay marayso dowladda uu hogaamiyo xasan sheekha uga digay waxaa laga dhaxli karo doorashada halka dhinac ah ee uu wado taas oo uu ku tilmaamay inay keeni karto fowdo amni iyo in ay burburto dowladda federaalka qoraalkan ka soo baxay cabdikariin xuseen ayaa imaanaya iyadoo dowladda federaalka waayadii u dambeeyey wajahaysay eedeymo iyo dhaleecayn kaga imaanaya mucaaradka iyo qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka marka la soo ururiyo arrimahan oo idil ayaa waxa ay niyadjab ku noqonayaan hoggaanka ugu sarreeya villa soomaaliya oo mar walba sheega in amniga dalka uu gacantooda ku jiro sidoo kalena waxay beeninayaan hadalladoodii ahaa in mujaahidiinta al-shabaab ku soo afjari doonaan muddo kooban